Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdifataax Cali Yuusuf ayaa tababar u soo xiray qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tababarkan oo ku saabsanaa sida kor loogu qaadi lahaa aqoonta suxufiyiinta iyo awoodda gudbinta wararka la xiriira socdaalka iyo qaxootiga. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdifataax Cali Yuusuf oo soo xiray tababarka ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda tababarka, isaga oo dhinaca kale wariyaasha kula dardaarmay in ay si wanaagsan bulshada ugu adeegaan.
wariyaasha oo fursadan heleen iniyo tababarkan ee, la siiye iyo kala so- iyo shal socdaan warbaahinta madax bannaan iyo waxaan oo ee, dowladda mabaid bogaadiyaane ee, tababarada oo deegaanadan koonfur galbeed qaabka oo yacni horumarada iyo kusuu biyaxayaan ururada iyo wasaaradaba tababaro shal duhungiyo qobadahayaan wariyaalka ee, mayba fursadan helaasee wariyaasha iniyo capacitisho iyo awoodan la xaadan iniyo ee, war- warbixinnada oo muhiimka ayo hadiyaariyaan ee, soo hadduuna tababarada isin ka qaadateen ee, barnaamijkan waa barnaamij iid un cusub oo yacni ku cusub ee, ee, deegaanada koonfur galbeed ee, qaybta socdaalka ini oo lan tababaro wariyaasha iniyo walka diyaariyo koraan ee, waxyaabaha oo tababarada hadda oo deegaanadan ah ku kororeen oo yacni wasaaradda ee, muhiimadda koowadan leh inay la sii wariyaasha iyo mayba muhiimadda muhiiman ee aha ee tababarada oo yacni dadka oo sida oo bini'aadanimada hawlisaanka iyo dadka safarada yacni wadankan hadda ee, meelaha qaar markii aad seeta dad cusub oo deegaanaduna ka arag- ka aragi jarna iyo ruugaan sidoo hadda suuryaanka camal qofku wariyaa waylan baahanyaa inay isu awoodan laha adu koraa barnaamijka diyaariyo koraa qofkaas oo yacni dhib boysan ama kale ee dhibaato haysata usaha ka bandhigi koraa oo yacni la kasaa'idi kora dhini kasta marka muhiimadda iyo leta iyo iyo waxyaabaha aysin barateen ay ka faa'iidaysadoy deersiye wariyaasha kale oo isasiilamada oo nasiib inan helna tababarkan tababarkan eeda iyada muhiiman ay ee waxyaabaha oo isin inta ka barateen mayba muhiiman ayaa qofka oo isin i dadka isin haka diyaari haka diyaaridaan fadaasaan riboodada marka eeda iyada maasintiin macalimiintana inta ee ka mahadnage inii iyo casharadii oo si deganaan ee iyo mayleeraaysa oo baratika ee dadkii oon siiyan iyada iyada maasintiin